wargeyska hatif oo xukuumaddii hore ee madaxweyne siilaanya ayaa xayirtay muddo haatan laga joogo afar sano iyo ku dhowaad badh ayaa mar kale ay maxkamadda raxbaanka ee gobolka maroodi jeex ay xayiraadii saarneyd ka qaaday wargeyskan oo la xayiray bishii abriil labada kun iyo afar iyo toban ayaa guddoomiyaha wargeysyada haatif iyo somalilan times yuusuf cabdigaboobi waxa uu v o a uga waramay sida uu arko xayiraadka qaadista taasoo aanu anaku runtii haatif ahaan soo dhoweynay laakiin waxaa dee dhibaatooyin kalaa jira oo muddo badan ayuu wargeysku xidhnaa afar sannadood iyo afar bilood burbur fara badan oo dhaqaale iyo maharad ahaan baana soo gaadhay laakiinse waanu ku faraxsanahay in aakhirkii dee cadaaladii aanu tabaynay aanu sugaynay ay aanu hellay aada iyo aadna runtii waanu u samiray oo waanu u dhowr adagnay haatifka af soomaaliga waa la soo dacweeyey oo waxaa jiray mas-uuliyiin xukuumadda ka tirsan oo soo dacweeyey xukuumaddii hore wasiiro maxkamaddu markaas ayay go-aansatay in ay xadhig ku xukunto wargeyska oo aanu soo bixin ruqsadiina nagala noqdo hase ahaatee labada wargeysa kale somalilan times iyo alhaatif alcarabi toddobaadla ahaa iyaga wax xukun ah iyo cid soo dacweysay may jirin laakiin si aan sifo aan harciga sharciga ahayn oo dee sharciga baalmarsan ayuunbaa bilaysku taliyaha bilaysku uu amray in bilays xarunteeda la dhigo oo lanaga joojiyo inaanu daawacno labadaa wargeysa kale aan iyaga xukunna ku dhicin cidina ka soo caban iminka halkan maxaa ku xiga marka wallaahi waxa ku xigi lahaa annagoo dee maantaba soo baxna laakiin may suurtoobayso farsamo ahaan waayo wixii aanu ku soo bixi lahayn oo dhan agabkii iyo qalabkiiba way burbureen waxaa jirta oo aan kuu sheegayaaba in aanu dacwad ka furannay maxkamadda iminka muddo saddex sannadood ku dhowaada oo aanu daalibayno in magdhow lanaga siiyo labadaa wargeys ee aan iyaga xukunno ku dhicin dacwaddaasina weli way taallaa waana iminka waxay ku dhowdhowdahay gebagabo geesta kale ururka saxafiyiinta somalilan ee soolja ayaa tallaabadani u arka mid loo qaaday dhinaca wanaagga sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha ururkaasi maxamuud cabdi jaamac xuuto aad baa loo soo dhaweeyey arrintaasi ururka sooljana runtii wuu kusoo ku bogaadinayaa go-aanka maxkamadda rafcaanka ay ku sii daysay wargeyskaasi oo xayirnaa muddo afar sannadood dhinaca kale weli waxaa jira wargeysya xayiran oo ay ka mid yihiin wargeysyada hubsad iyo waaberi oo ah kii u dambeeyey ee la xayiro oo la xayiray bishii lasoo dhaafay wargeyska waaberi ayaa la xayiray wakhtiyo kala duwan iyadoo mas-uuliyiinta wargeyskaasi sida ay v o a u xaqiijiyeen loo sheegay in eedaha loo xidhay ay la xidhiidho dhinaca sharciyadda wargeyska khadar cabdi xasan waa guddoomiyaha wargeyska waaberi waxa uu iga warramay sida ay warkaan xadhigaasi wallaahi walaal ta aan runtii dee dhibta u aragna weeyaan dad muwaadiniinaan nahay oo saxafiyiina waxaanan u aragnaa runtii dee ina laleeyahay mihnadiina saxaafadeed runtii dee kuma shaqaysan kartaan walaal wargeyskayga hortii sharciyadiio dhamaystiran baan u haysanaa xeer ilaalinta oo codsi u gudbisay maxkamadduna waxay eed nooga dhigtay inaanaan wax sharciyada u haysan laakiin prosedurkii nidaam ee sharciyadeed iyo documentigii sharciyadeed wax walwanooda dhamaystiran yihi wax faldembiyeed ah oo wargeysku galay oo naloo haystaana ma jirto xeer ilaalinta codsiga ayuu gudbisay maxkamadda maxkamaddu waxay soo amartay in xayiraad la saaro wargeyskii sidii baana nalagu xayiray ilaa hadda ma garanana sababna loo haysto bcauseana waxaan haysanaa sharciyadeedina wargeyskiina oo dhamaystiran tahay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta soolja ayaa weydiiyey sida ay urur ahaan iyo guud ahaanba saxaafadda u aragto xadhigga wargeysyadani runtii waxaan u aragnaa sida wargeyska haatif loo soo daayey in wargeysyahaas oo dhan loo sii daayo maadaama oo wargeysyadaasi sababta lagu xulay qaarkood ay la xidhiidho in la kala iibsaday oo aan runtii u aragno sababta keentay kala iibsigu inay tahay xukuumadda oo hor istaagtay sifihii sharciga ah inay wargeysada iyo ruqsadaha warbaahinta sida xeerka saxaafaddu dee jideeyey dastuurka qarankuna damaanad qaaday ay xukuumaddu u siiso marka waxaan qabnaa maadaama haatif la sii daayey in kuwa kalena runtii aanu rajo ka qabnaa in waddadaas iyagana la mariyo laakiin iyaga waxay ku doodayeen qolada waa beri inay sifi sharcigaa mareen inkastoo lala kala wareegay haddana sifi sharcigaa ula kala wareegeen xirlaalinta hore oo ansixisay iminkana ay ka daba timid waa runtood waa sidaasi documentka waa haynaa wasaaradda warfaafinta dib buu usoo maray oo ay usoo diiwaangeliyeen isla xeerlaalinta lafteedu iminka dacweynaysaana way dib bay ugu diiwaangelisay maanta ninkaasi ku qoran mulkiyadda wargeeskaasi ee soo saarayay xirlaalinta guud ee somalilan oon la xidhiidhay ayaanay noo suurto gelin inaanu helno barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa